alxamdu lilah mucizi alislaama binasrih wamudili alkaafiriina biqahrih waalsalaatu waasalaamu calaa man laa nabiya bacdah qaala tacaala sayuhzamu aljamcu wayuwalluuna addubur bal isaacatu mawciduhum waasaacatu adahaa wa amar maanta oo taariikhdu tahay labaatan iyo afarta bisha shawaal kun afar boqol afartan iyo afar hijradii rasuulka kuna beegan afariyo tobanka mey laba kun labaatan iyo saddex waa maalin nasri waa maalin uu ilaahay u gargaaray ciidamadiisa cadowgiisana uu jibiyey maanta waxaa ciidamada mujaahidiinta walaayada shabeellada dhexe ay weerar ku qaadeen ciidanka maleeshiyaadka murtadiinta bangaraaf ee ummadda ku carqaladeynayay agagaarka tuulada cali axmed ee degmada aadan yabaal ilaahay fadligii waxaa ilaahay mujaahidiinta u sahlay in ay cagta mariyaan murtadiintaas kana dilaan toddoba iyo labaatan ka mida maleeshiyaadka bangaraafta tira intaa ka badan ay dhaawacaan waxay sidoo kale ka qaateen oo gacanta looga dhigay saddex baabuur oo mid uu yahay haartoob baabuurta caafimaadka la yidhaahdo iyo laba cabdibire oo ah baabuur dagaal ciidankaas oo laga keenay gobolka mudug gaalkacyo kadib markii bangaraafti iyo wixii dhulkan joogi jiray ay haziima ku dhacday lana waayay nin hor istaagi kara mujaahidiinta oo magaca mujaahidiinta ay ka cararayaan raggaas ayaa la soo khalday oo aan wax badan ka ogeyn wax meesha saaxada dagaalka ka jira maantana halkaas waxaa ku goosatay bangarafti laga keenay mudug dharbaahyada koowaada ku dhacday ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inuu dhammaystiro waxaa kaloo maanta xusad mudan in ay berri tahay maalintii ay u buuxsamaysay hal sano maalintii la magacaabay murtad xasan gurguurte loo magacaabay ashaadala dirirnimada waxa ay madaxweyne soomaaliyeed yidhaheen laakiin aan ognahay inay ashaadala dirir yihiin ouna hayo dhabbihii sagaalka nin ee tiscatu rahdin yufsiduuna fil ardi walaa yuslixuun ay u baxeen reer muqdisho shaqadii ay lahaayeen ayaa loo magacaabay hal sana ka hor ilaahay fadligii maanta oo ay berri tahay waxaa meeshan yaalla bakhtigii iyo meydkii ay ka carareen wixii loo idmadana waa la ogyahay oo maraykanka iyo dadka soo caleema saartay waxay u sameeyeen ciidan iyo saraakiil iyo hub kulligood ay malaayiin doolar ku bixiyeen siday iyaguba sheegeen ilaahayna wuxuu ballan qaaday xoolo kasta iyo maal kasta iyo naf kasta oo loo jamciyeen in kitaabka ilaahay wax lagu waxyeeleeyo ilaahay wuxuu yidhi waa laga shallaayi doonaa dad iyo deeq wax lagu baxshay diinta wax lagula diriro ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasuduu can sabiili illaah fasayunfiquunaha uma takuunu calayhim xasra uma yuqlabuun hadday dhintaanna waladiina kafaruu ilaa jahannama yuxsharuun taasu waa dhimantahay insha allahu maanta waa kuwaanaa hubkoodii baabuurtan saddexdaa u dambaysa ciidankoodii iyo saraakiishoodii waa kuwa meeshan hadda dhooban meeshan yaalla saraakiishii loogu talagalay in islaamka lagula diriro islaamka ee muslimiinta in lagula diriro diinta ilaahay lagu suuliyo dalka lagu qabsaday aawey tuurre aawey wuxuu u dabaaldegayaa maalintii fidnadiisa berri asagoo ka yimida tuurre ee weliba aan qaadina ka cararay ayuu maanta berri u dee farxaan qaroore isagoo meel aan ku sheegin isagoo ka yimiday shataqay iyo wixii saraakiilahay oo lagu soo gudbiyey alkataa'ib ay soo gudbiyeen isagoo ka yimida wax alla wixii gaariilahay ee cadowgu ay ugu tala galeen in ilaahay diinta lagula diriro isagoo intaasoo khasaaraha soo hooyey waxaa la yaalaya wixii loo igmadana ku fashilmay ayuu berri u dabaaldegi doonaa dadkana been u sheegi doonaa waxaad arkaysaa inuu berri oo ku faani doono guulaan qabtay dalan qabtay waxbaan qabtay isagoon cid la xisaabtamaysa aysan jirin isagoo aan sheegayn waxa alla waxa dhibaato meeshaas ku gaaro maanta galabta ay u dambayso yacnii sababtaasuna maxay tahay cuquusha dadkaas xor ma ah wax muuqda oo madar yaalla oo la arkaayo ayuusan sheegayn waxa aan jirin oo yidhi diila iyo dhaandabagaalla ahna dadka uga sheekeynaya dadka mashaakilka ku dhacay marka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dadka muslimiinta walaayaadka degan waxay ka xoroobeen in nacnacda gaalada iyo beenta iyo waxay soo dhoodhoobeen afkaartooda inaan loo sheegi karin qof ka mid ah halka ugu yar inaan loo sheegi karin sababta oo ah qur-aanka ayaa maskaxdooda xoreeyey sunnada rasuulka ayaa xoraysay waxaan arkayay naag weydiinaysa maalin dhexdaasa shabaab kadib ka waran taqoslo war khayraa diri doona khayraa diri doona war naagta waxay weydiinaysa iyo asagu wax uga jawaabayo iyo wadciga dhulka yaallaahu ma isleeyihiin maanta waa kuwa wakhtigooda meeshaan yaallo waxaan leenahay ilaahay ha u siyaadiyo walaayada shabeellada dhaxana meesha ay soo weerareen haddii meelo yaryar oo ay ku dhuumanayaan aad u baqayaan laga saaro inta kale in raayadu ka taagan tahay jihaadkana ka socdo sidai qofka rabtana waa soo fiiri kartaa dhulka dhan ilaahay kitaabkiisa laga wadaa waxaa ka socda acmaashii jihaadka maamulka iyo dacwadii ayaa ka socda maraykanka ugu dambeyn iyo nimanka gaalada hore waddanka inay qabsadaan mithaalka ay leeyihiin iyo gurguurta waxay waxaa weeye fircoonaa dhacay hadda ka hor markaasu wuxuu dalbaday markuu isu yaabayo saxare oo u yeertay saaxiriin markay u yimaadeen waa nin jabay oo ayaga maciin biray ay kacad dahay markaasay waxay dhaheen uur dagaalka galow ou yidhi fircoon waxay dhaheen a inaa la ajran in kunaa naxnu lhaalibiin haddaan annagu guulaysano dagaalka ku guulaysano maxaa ma leenahay ajri ma leenahay dheh meeshuu ajri iyo wax muuqda ka sii lahay waxuu ka ballan qaaday wuxuu ku yidhi inakum la min almuqarabiin inakum la min almuqarabiina anaad ii dhowaanayso dadka ii dhawaa muqarabiintaad noqonaysiin kuwa ou leeyahy war nin jabay maxaa looga dhowaadaa muqarab maxuu ka noqdaa haddaad nin jabay aad muqarab u noqoto soo adiguna jabi maysid maraykanku caalamkau ku soo jabay afghaanu ku jabay ciraaqu ku jabay adduunkao dhan uu ku soo jabay siyaasadiisii waa socon weysa dhaqaalihiisa waa baabaay maanta waxyaba adduunka kuleeyaha lama arko waxau maciin biray in uu gurguurta iyo bangaraaf iyo murtadiin inuu soomaaliya khayraadkeeda iyo dadkeeda ku qabsado maadaama dhul istraatiiji ahoo virgin ah oo khayraadkiisu dihan yahay maadaama uu yahay yaa saasaa hawo ka gashay ayaguna markuu shaqada u dirsaday war ajri ma leenna markaas waa inaa la min almuqarabiin anaad ii dhowaanaysiin maanta markay dagaal ka galeenna waxay lahayn gurguurta wax badan wuxuu yiri sida saaxirintii bicizati fircawna inaa lanaxnu qaalibuun war ninkii jabay oo adiga ciidankaa doonayaad bicizati fircawn shala waa tuu lahay annagu waxaan leenahay adduunka taageera ah maraykankaana taageeraya dubayaana taageeraysa kanaa la taageeraya etoobiyana taageeraysa war isukeen kulligoodo bicizati fircawna sowmaha inaa dad ayagoo baaba'ay oo xarban ahli dhexdooda ka socda oo etoobiya iyadoo kacaddahay iyo haddii alaidanka leeyahay oon ayaga amnigooda suga karin iyo maraykan oo caalamku soo baaba'ay cisadooda ayaan qalaba ku yeelaa nin kale yacni maskaxdiisu xor ma aha idan ilaahay wuxuu leeyahay dacufa adaalibu walmadluub midka wax dalbaya wax la dalbaba ayaa baas lahaaday oo tacbaanoobay oo daciif noqday waa soo baxday maanta gurguurte iyo intii u xambaarsanay oo maraykan iyo gaala ahayd iyo wixii kabaaho loo gelshay halkaanay ku baaba'een walaayada shabeellada dhexe iyo afaafka galgaduud ayay ku baaba'een insha allahu tabaaraka wa tacaala waxa hadda mujaahidiintu ka fikirayaanna insha allahu tabaaraka wa tacaala ma raba inaan iclaamka ka sheego laakiin waxaan u malaynayaa in wax ummaddu waxaas wax ka duwan inay maqlaan dhowaan haddii ilaahay idmo wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu